asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiib yaal kusoo dhawaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacadaadii haddalsan ee magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii lasoo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo demdemtii daryankii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samiir ma daayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
shuushkeennuna waa shafeeculaahyo shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg
wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo khamiista sagaal iyo tobanka mey laba kun labaiyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka aan kusoo qaadan doono waxaa qayb ka noqon doonaa warar kala duwan ayaa kasoo baxaya dabka kacay goob ganacsi oo ku yaala isgooska banaadir ee magaalada muqdisho faahfaahinta ugu dambeysay dabkaas waxyaabaha sababay iyo khasaaraha ka dhashay ayaan caawa barnaamijkan kusoo gudbi doonaa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona caawaad maqli doontaa saaxiibayaal xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta imaaraadka carabta ku wareejisay lacag dhan sagaal dhibic lix milyan oo dollar oo horey loogu xiriiray islamarkaana maanta wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble uu ambaxay dalka isagoo imaaraadka carabta waxyaa aan soo gudbi doon waxaa qayb ka noqon doona safarkiisa iyo lacagtaas dib loo fasaxay dhinaca kale madaxweynaha sultanka imaaraadka carabta ayaa dhankiisa amar ku bixiyay in dowladda soomaaliya lagu wareejiyo lacag dhan sagaal dhibic shan milyan oo doolar taas oo lagu talagalay arrimaha bini'aadanimada ee horumarinta soomaaliya waan soo gudbi doonaa saaxiibayaal waxaan kaloo idin haynaa gudoomiyaha gobolka gado oo markaasi ka hadlaya arrimaha doorashooyinka soomaaliya ee dhowaan ka dhacay waxa uu soo dhaweeyey madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuuna ka hadlay arrimaha ku saabsan gobolka gado waxaad maqli doontaan saaxiibaalad oo jiiday sidoo kale waxaad maqli doontaan golaha wasiirada xukuumadda ee wasaar maxamed xuseen roble ayaa lagu ansixiyey xeer nidaamyaha sharciga maareynta maaliyadda sharciyeedka kulumeysiga iyo siyaasadda maamulka howlaha hay-adaha samafalka ee islaamka waxaa kalood maqli doontaan hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee u ciidaya somalilan faysal cali waraabe ayaa hanjabaad mar kale hawada u meriyey madaxweynaha maamulka somalilan muuse bihi cabdi waxaan soo gubi doonaa saaxiibyaal hadal uu jeediyay sidoo kale waxaad maqli doontaan maxkamadda ciidamada qalabkiisa qaybteeda koob iyo labaatanaad ayaa maanta ku ridaya xubno kala duwan labaas kale oo ka kala tirsan militariga soomaaliya darawisha maamulkaasi galmudug kuwaas oo eedeymo kala duwan loo soo jeediyey waxaan kaloo idiin haynaa oo barnaamijkiina qayb ka noqon doona madaxweynaha xafiiska jooga maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa kulan kula qaatay madaxtooyada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxyaabaha ka hadleen waxaa ugu waaweyn xil wareejinta oo toddobaadka soo socda dhacaysa iyo arrimo kaleente qodobadaas wix soo kordha caawayd maqli doontaan saaxiibyaal kusoo dhawaada bar kale barnaamijka wareega wararka dalsan
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laaye yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
barnaamijka hawreyga ayaad degeysanaysaan qodobada ugu waaweyn ayaan eegaynaa dhab xoogan ayaa duurdhawcaawa wuxuu ka kacay goobo ganacsi oo ku yaala isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho waxaana socdaa dadaalo lagu doonaya in lagu xakameeyo ama in lagu damiyo dadkaas dhulka oo ah mid aad u xoogan ayaa ka kacay sida wararku ay sheegayaan meelo bagaash ah iyadoo wararka qaar ay tilmaamayaan in koronto ay sababtay urur iyo markaa qiiq ayaana cirka isku shareeyay waxaana qaraxa markaasi qaraxya oo hadda la maqlayaa qaraxyo ay sameynayaan maciishadda ka gubanaysa taas oo sababaysa in dad weli markaa kusii baahayo gobo kale oo markaa ka dhow aagga ganacsiga ee isgoyska banaadir iyo magaalada muqdisho gawaarida gurmadka degdega ayaa markaas goobta gaaray ciidamada booliiska isagoo kala qaybka uu hogaamiyaha taliyaha ee booliiska qaybta gobolka banaadir faraxan qaroole iyo markaasi saraakiil kale waxaana halkaa ay u tageen sidii loo xakameynaya dadkaasi gaadiidka ayaana ku holan dhiminta dadkaasi ilaa iyo hadda si rasmi ah looma xaqiijin waxa sababay dadkaas weyn u qabsaday baraha bulshada sawir laga soo qaadan la arkayna in markaas uu muujinayo dhexadda iyo khasaaraha dadkaasi uu geeyeystay caawa ay ka kacay isgoyska banaadir ee magaalada muqdisho weli laamaha ammaanka ayaa ku hoolan sidii markaasi xaqiiqada dhabta ee dabkaas gicitaankiisa sababay sidii markaasi loo soo bandhigi lahaa khasaaraha rasmiga ee ka dhashay wareeginta kugu jiran waxay kusoo korayd maqli doontaan barnaamijka ayaan kugu soo baahin doonaa dhinaca kalene madaxweynaha xafiiska joogay ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa madaxtooyada qaranka kulan kula qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane xasan sheekh maxamuud iyagoona markaa ka wada hadlay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan amniga dhaqaalaha horumarinta iyo qabanqabada munaasabadda xibreejinta madaxweynaha oo toddobaadka socda markaas la filayo haddama dhowaan loo magacaabo guddiga ka shaqeynaya xibreejinta islamarkaana si ugu dhaqsiya badan ee arrimahaas ay u dardargelaan dhinaca kale saaxiib yaal shirka golaha wasiirada ee xukuumadda ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa maanta shir guddoomiyey kulanka toddobaadlaha ama kulanka golaha wasiirada oo lagu ansixiyey xeer nidaamyaha sharciga maaraynta maaliyadda sharciyeedka kulumaysiga iyo siyaasadda maamulka howlaha eedaha samafalka ee islaamiga wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rablaag ayaa kulanka kadib warbaahinta la hadlay isagoona faahfaahin ka bixiyey shaqooyinka markaasi xukuumaddiisa ay qabatay isagoo dhinaca kale ka hadlay khilaafyadii u dhexeeyey asiga madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuuna ku ammaanay wasaaraha madaxweyne farmaajo waxqabadkiisa wanaagsanaa intii isla shaqeynayeen isagoo sheegay in xaalada adag ee iskula soo shaqeyn hase yeeshee ay jiraan isqabsi arrimaha dhexira doorashooyinka ay intii ay isku dhaceen ay sababtay arrimaha doorashooyinka isagoon markaa xafis darbacday waxa uu kaloo ka digay wasaaraha markaasi dowladda cusub hadda madaxweyne xasan sheekh maxamed hogaaminayo in dowladdiisa yeerto waxaa loogu yeeray milkiye waa kan wasaare maxamed xuseen roble oo ka hadlayay shirka golaha wasiirada maanta
xasan sheekh horta marka hore inaan u hambalyeeyno dhammaanteen anuu ku hadlayo madaxa xukuumadda golaha wasiirada anigoo ku hadlaya magaca shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay madaxweyne xasan sheekh allah u fududeeya howsha culus uu qabtay xaalka dalku aan ka wada dheregsannahay nabadgelyada hadday tahay dhaqaalaha hadday tahay iyo arrimaha bulshada howl culusa u taalo marka in oo waxaan leeyahay dhammaan golaha wasiirada iyo shacabka soomaaliyeedba ka codsanayaa in madaxda ilaahay loo baryo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo aan raba halkan isna inaan uga mahad celiyo sidii sharafta laheed uu dalkan kusoo hogaamiyey iyo sidii sharafta laheed oo xil wareejinta iyo qorisku dhiibka u sameeyey isagana waa uga mahad celinayaa waxaan rabaa sidoo kale madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo maanta shacabka soomaaliyeed u sheegayaa wada shaqeyn fiican iyo walaaltinimo waa na soo dhexmartay bini aadanaa leeyaho waa ilkii caraba dad isugu dhowo isqaniinaan waana sheegay oo madaxweynaha aadan iskula shaqeynay laakiin dhibka soomaaliya heysta waa sheegay waa milkiilaha soomaan laakiin waa laga baxayaa milkiilaha waa laga baxayaa macno ma lahan laakiin wada shaqeyn inaan u mahad celiyaan rabaa si official ah aan u dhaho madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wixii dhacay cabdullaahi axmed selfi waa wada shaqeynay soomaaliya meel wanaagsan aan soo gaarsiinay waa run doorashada stakeholders ama ama ama milkiilayaal fara badan ay lahayd oo ay ka mid yihiin dowlad goboleedyada oo shanta dowlad goboleed ay ka mid yihiin xukuumadda oo ay ka mid yihiin musharaxiinta oo ay ka mid yihiin ururada bulshada dhammaan dadkaasoo dhan ayay ka dhexaysay doorashada runtiina waa doorasho adag qof kastoo aniga iga horreeyey oo horey dowladda uga tirsanaan wuxuu ii qiray inay doorashadan ahay doorashadii ugu dhibka badneed oo doorasho dadaban ah laakiin waxaan kusoo gaarnay doorashadii inay dalka doorasho nooga dhacdo markab la yidhaahdo soomaaliya oo doorashada ah ayaa naaquuda ka ahaa saan usoo waday dekadiana ilaahay alxamdulilah dekadiaan keenay dad baa ka xumaaday oo markabkii markuu yimid ku caariyey waa run laakiin shacabka soomaaliyeed danta guudaa laga fiirinaya markabkaas oo shacabka soomaaliyeed ay saarnaayeen dekadii ayaan keennay waxaana ku xirnay ilaahay nasiib uga dhigay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo tariin dekeda la taagnaa tariinkan wixii ku wareejiyey marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud tariinkiisa uu sheegay basoo awal watay laakiin tariinuu ku- ka soo dhigay siduu noo sheegay tariinkii aniga dadka ku wareejiyey ilaahayna waxaan uga baryayaa tariinkaas uu wado inuu meel fiican soomaaliya uu ku xiro oo steeshinka ugu wanaagsan uu nabadda ah uu ku xiro oo doorasho toos ah oo qof iyo coda uu gaarsiiyo dastuurka oo dhammaystiro maxkamad dastuuriya la sameeyo dalkana barwaaqi iyo baraare la gaarsiiyo ayaan u rajeynaya madaxweynaha waan usoo ducaynaynaa marka madaxweyne waxaan leeyahay markabkii badda waa ka soo saarnay dhammaan wasiirada haddaan nahay dowladda iyo xukuumadda cid kastoo soomaaliya wayna noo soo duceysay Sep- Sep- September 17 18 la magacaabay oo habeenkii 17 oo 18 soo galaysay markiina la magacaabay bishaas waxaa la joojiyey dhammaan wixii dhaqaale ah oo dalkan ma- eh, saaciidaada la siin jiray haddii ahaan lahayd eh, European Unionka haddii ahaan lahayd Turkida oo ay la joogaa Bailey hadday tahay eh, en- en- en- en, World Bankaha haddii ahaan lahayd dowladihii carabta markaas waxna siin jiray IMFta iyo eh, Qatar dhammaan dowladihii waxna siin jiray way istaageen markaas waxaa dekeda markaa laga heli jiray toddoba milyan siddeed milyan bish Een, alla subxaana wa tacaala waxaan rabaa maanta markhaati inaan idinkaga dhigo waa hayaa all documentigii Een, october iyo november markii lacagihiina laga joojiyey toddoba milyan siddeed milyan ayuu dakhligeenna ahaa dekeda kor u kacay wuxuu gaaray labayo toban marka macnaheeda oo ah ilaahay markuu ilbaab kaa xiro ilbaab kale kuu furaa soo maahan qolooyinkii walaalaheena asxaabteena saaxiibada caalam caalamka oo dhan oo waxna siin jiray way joojiyeen iyaga laftirkooda xumaan umaysa joojinne bareshar waxay ahayd in doorasho la qabto oo doorashadii oo iska dawareeg iyo sebtembar 17 iyo ayay ka ahayd xilligii xajka lagu jiraa dad badan ayaa xajka welwel iyo walbahaar ka hayo haddii ahaan lahaayeen kambaniyaashii doolay diyaaradaha saa darteed maadaama xukuumadda ay timid madaxweynaha uu hogaaminayo ma- xasan madaxweyne xasan sheekh maxamuud wasiirkana waa u sheegay madaxweynahana waa u sheegay in si cadaalad ah waxaan lagu nidaamiyo wasiirkan waa faray inuu madaxweynaha kala shaqeeyo sababtoo ah aniga waqtigii waa dhammaaday shacabka soomaaliyeed waxaan rabaa shaatigii oo nadiif anaa meeshan ka tago oon garaafo lahayn wasiir waa kuu sheegay kala shaqeey madaxweynaha iyo tiimkiisa iyo cidduu kuu idmay oo wasiirada qaar ay ka mid yihiin si hufan ha looga shaqeeyo adaa ka mas-uul ah madaxweynahana kala shaqeey sababtoo ah iyaga ayaa lagula xisaabtamaya oo ku aadan ra-iisul wasaaraha cusub oo imaanaya iyo madaxweynaha waqtigaas oo xajka la aadaya iyagay culays ugu badan ku dhacaysaa eedda ugu badan iyagay ku dhacaysaa saa darteed sin sharaf ah oo nadiif ah ayaan rabaa inaad ugu wareejisid adduunyo gadaalay u badan tahay marka wasiirka waxaan farayaa inuu hawshaas qabto sidoo kale waxaan rabaa in wasiirada qaarkood oo agaasimayaal aan iyaanta u magacaabnay agaasimayaashaas sharci waaye inay shaqeeyaan sida ugu dhaqsiyaha badan hadday tahay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasaaradda eh, ganacsiga hadday tahay aan la kurinaya wasaaradaha kale dhammaan waxaan leeyahay hawshaas ha la galo insha allah waxaan idin leeyahay horaha loo socdo dalka hore u soconayaa wax dambe la sugayo malahan horaha loo socdo waxaan idin leeyahay alla subxaana wa tacaala haddii lagu gaarsiiyo khamiista dambe ayaan kulankii ansixinta kale oo noo dhenaad gelaynaa ritriidna waa gelaynaa waxaan idin leeyahay jimco wanaagsan dhammaanteen ha naloo soo duceeyo shacabka soomaaliyeedna waa mahadsantihiin garab istaageenna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
qeyb hore ee barnaamijka wareega aad degeysanaysaan saaxiibayaal dalsan muqdisho ma ayaad nagala socotaan maxkamadda ciidamada qalabka sida qeybteeda todobiya waa kow iyo labaatanaad ayaa maanta kurday xubno kala duwan laba askari oo ka kala tirsan ciidanka militariga iyo kuwa darawiishta maamulka seyke mudug oo lagu eedeeyey in ay dil ay hore u geysteen daba dhinacyada dooda iyo guddoomiyaha maxkamadda ayaana markaasi ka hor caddeeyey in eedeysanayaasha dembiga lagu soo yahay jira islamarkaana lagu xukumay midkood dilta ugu shacalka mid kalena lagu xukumay shan sano oo xabsi ciidan ah ku eedaysan tahay inaad ka qayb qaadata dagaalkii maxaabiista lagula baxay ee lagu qaaday saldhigga guriceel taariikhda saddexdii bishii saddexaad labada kun iyo labaiyo labaatanka saddex jawaaboodaa kuu furan eeddaas lai soo jeediyey waa galay ma gelin doodan ka qaba
soo aadeen saldhigga iyagoo heshiis ku ah inay ay weeraraan saldhigga kana baxaan maxaabiis ku xiriireed saldhigga weerarkaa saldhigga ay ku soo galeen si fudud ay ku soo mareen waardiyihii ay ku soo dardareen waxay xabad ku bilaabeen saldhiggii weerarkaas waxay ku geysteen dil dilkaas waxaa geystay oo si gaara u geystay eedaysane axmed taajir baaris dheer kadib markaan samaynay waxaa noo soo baxday in ay weerarka wada lahaayeen laakiin dilka ou geystay eedaysana axmed taajir si gaara u geystay waxaa maxkamadda sharafta leh aan ku codsanaya nimankaas waa eedeysanayaashii waana caddahay sida ay caddeeyeen markhaatiyaashii sida ay caddeeyeen hubkii lagu soo qabtay ee ku weerareen xabsiga sida ay cad- aan ku soo caddeeyeen xafi- ee xafiiska ilaalinta eedeenna dhimashadii marxuumka iyo dhakhtarka cadeymihiisii waxaan ka codsanaya maxkamadda sharafta nimankaas waa eedeysanayaal falkaas dembiga u bareeray oo galay oo ku soo tashtay in lagu xukumo dil toogasho ah
mudana gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waxaa nooga soo baxay kiiskan amaba cadba inuu yahay oo aan la dhihi karin afar boqol soddon iyo afar ee oo ahaa dagaal safayna oo laba guruub u dhexeeyey islamarkaana xabadihii ka dhashay ee ku dhexeen marxuumka cid saddexaad oo caddaynaysa ama na dhihi kartaa maanta hebel waxaa dilay hebel xabadaasaa ku dhacday goobta maxkamadda horteeda lama keenin laab lama geynin xabadii ku dhacday qoriga ka dhacday lama sheegin markhaati dhahay anaa arkayay ma jiro ayagu khilaal ma ahan
ujeedda xukun maxkamadeed maxkamaddu markay dhagaysatay dacwadda loo haysto eedaysanayaasha kale ah deble xoogga soddon iyo saddex kun saddex boqoliyo toban axmed taajir cali isxaaq dhowre sagaal iyo toban jir ah ina deeqo cali cumar ku dhashay guriceel ka tirsan qeybta kow iyo labaatanaad labo deble darwiish maxamed maxamuud maxamed niiniile labaatan iyo lix jir ah ina siraad axmed cabdulle ku dhashay ceel dheer maxkamaddu markay aragtay xaashida eedda ay soo gudbiyeen xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysanayaasha ay ka qirteen maxkamadda horteeda maxkamaddu markay dhagaysatay maragga markaatiyaasha la horkeenay maxkamadda ciidamada qalabka sida mid midna ay ugu mar- markaati fureen maxkamaddu markay aragtay dambi muujinta la horkeenay max- maxkamadda oo ah qoryihii iyo fooqaqii ay ku rideen saldhigga maxkamaddu markay aragtay difaaca qareenka qareenkooda dooldheer kadib waxaa u cad- maxkamadda waxaa u caddaatay koow deble xoogga soddon iyo saddex kun saddex boqol iyo toban axmed taajir cali isxaaq dhoore sagaal iyo toban jir ah ina deeqo cali cumar ku dhashay guriceel inuu yahay dembiilo galay dembigii lagu soo oogay islamarkaasna ay ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum deble bool labaatan iyo toddoba kun boqol toban iyo labo cabdiqani xasan faarax ceelbuur ka tirsanaa ciidanka booliiska saldhigga guriceel labo deble darwiish maxamed maxamuud maxamed niiniile lixyo labaatan jir ah ina siraad axmed cabdulle ku dhashay ceeldheere degan guriceel kana tirsan ciidanka daraawiishta galmudug inuu yahay dembiilo galay dembigii lagu soo oogay islamarkaasna ay ku xukuntay shan sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan raxfaan wabilaahi towfiiq
baafin farxiye maxamed iimaan waxay baafinaysaa nafise maxamed iimaan da-deedu waa afar toban jir midabkeedu waa madow dhar waxay xirneyd markii cid ugu wardambeysay jalbaab buluug maarin ah iyo saako caddeys iyo guduud isku jira waxay kasoo luntay degmada warta nabadda gaar ahaan xaafadda sinai mar dhow ayaa laga keenay gobolka shabeellaha dhexe haddaba ciddii allaalay ciddii aragta waxaa si naxariis leh looga codsanaya inay kusoo hagaajiyaan taleefon nambarada kale ah eber lix hal toddobo afartan iyo labo toban iyo labo soddon iyo sideed oo laga heli karo farxiyo maxamed ama eber lix hal saddex konton iyo kow labaatan lixdan iyo labo oo laga heli karo maslax ama riido darsan annaga ayaa gaarsiin doona insha allah
Fariin dadweyne.
naafadu waa qayb muhiim oo ka tirsan bulshada soomaaliyeed waxayna leeyihiin xaquuq la mida dadka intiisa kale sida waxbarasho taya leh shaqo ku habboon matalaad siyaasadeed iyo fursad ay uga qayb qaadan karaan aayaha dalka laakiin nasiib darro dadka baahiyaha gaarkaa qabaa tixgelin iyo turriisho ku filan kama helaan bulshada dhexdeeda gaar ahaan goobaha waxbarashada shaqada daryeelka iyo ciyaaraha waxaana weli ka horgudban caqabado ka hor joogsaday inay kaalintooda qaataan sida kucad xeerka caalamiga ah ee xuquuqda naafada ee dhowaan soomaaliya ay meel maraysay dadka lixaadkooda uusan dhammayn waxay xaq u leeyihiin in laga qaybgeliyo dhammaan fursadaha u furan bulshada inteeda kale iyadoo mar walba la tixgelinayo duruufaha ku gadaaman baahiyahooda gaarka ah waayo haddii dadka naafada ah wax la baro dabadeedna laga qaybgeliyo howlaha dalka waxay noqon karaan cudud firfircoon oo mustaqbalkooda maareeya islamarkaana bulshada u buuxin kara kaalin muhiim ah si haddaba loo xaqiijiyo in naafadu ay helaan xuquuqdooda qofnimo iyo midooda muwaadinnimo waxaa hay-adaha dawladda iyo kuwa gaarka ahba la gudboon in dadkaasi la siiyo garowshiyaha ay mudan yihiin lagana qaybgeliyo dhammaan qorshayaasha horumarinta qaranka iyadoo loo fidinayo tabantaabaha garla'aaneed oo u fududayn karta inay howlahooda u gutaan si hufan Ogow naafanimadu ma aha itaal darro. Soo gudbinta fariintan waxaa iska kaashaday Tubta Nabadda Soomaaliyeed, Soomaali Peace Line iyo hay'adda caalamiga ah ee badbaadada carruurta Save the Children.
baafin deeqa axmed cali waxa ay baafinaysaa qamar ibraahim cali waxa ay jirtaa da-deeda labiyo toban jir midabkeeduna waa maariin waxa ay wadatay xijaab basali ah iyo garbisaar cagaar oo karis ah iyo kaba caag ah waxayna soo luntay maalinta sabtiga sida waxayna kasoo luntay degmada yaaqshiid gaar ahaan xaafadda hurwaa agaarka saraha mataanaha fadlan qofkii haayaha kala soo xiriiro taleefon nambarada kale ah eber lix hal shan soddon iyo saddex todobaatan iyo saddex siddeetan iyo sideed oo laga helo eeda xabiibo cali iyo taleefon nambarka sideed todobaatan todobaatan konton iyo afar laga helo deeqa axmed ama idaacadda dalsan anigaa gaarsiin doonne baafin deeqa axmed cali waxa ay baafinaysaa qamar ibraahim cali da-deedu waa la- da-deedu waa labiyo toban jir midabkeeduna waa maariin dhar waxa ay sidatay xijaab basali ah iyo garbisaar cagaar oo karis ah dirac cagaar ah iyo kaba caag ah waxayna kasoo luntay mada hurwaa gaar ahaan xaafadda yeekshiid baafin deeqa axmed cali waxa ay baafinaysaa qamar ibraahim cali da-deedu waa labiyo toban jir midabkeeduna waa maariin dhar waxa ay sidatay xijaab basali ah iyo garbisaar karis oo buluug ah dirac cagaar ah iyo kaba caag ah waxa ayna soo luntay maalinta sabtida ah waxa ayna kasoo luntay degmada yaaqshiid gaar ahaan xaafadda hurwaa agaarka saraha mataanaha fadlan qofkii hayaha kala soo xiriira taleefon nambarka kale ah eber lix hal shan soddon iyo saddex toddobaatan iyo saddex siddeetan iyo siddeed oo laga helo eeda xabiibo cali ama taleefon nambarka sideed furaha toddobaatan toddobaatan konton iyo afar oo laga helo deeqa axmed ama raadiyo dalsan inaga ayaa gaarsiin doonee
baafin farxiye maxamed iimaan waxay baafinaysaa nafise maxamed iimaan da-deedu waa afar toban jir midabkeedu waa madow dhar waxay xirneyd markii cid ugu wardambeysay jalbaab buluug maarin ah iyo saako cadeys iyo guduud isku jira waxay kasoo luntay degmada warta nabadda gaar ahaan xaafadda sinai mar dhow ayaa laga keenay gobolka shabeellaha dhexe haddaba ciddii alaalay ciddii aragta waxaa si naxariis leh looga codsanaya inay kusoo hagaajiyaan taleefon nambarada kale ah eber lix hal todobo afartan iyo labo toban iyo labo soddon iyo sideed oo laga heli karo farxiyo maxamed ama eber lix hal saddex konton iyo kow labaatan lixdan iyo labo oo laga heli karo maslax ama riido dalsan annaga ayaa gaarsiin doona insha allah
dhaweydhexe barnaamijka wareegayana si soo garan saaxiibada gudoomiyaha gobolka gadow axmed bulle greed anjeex ayaa wuxuu markaas ka hadlay doorashooyinkai dhowaan ka dhacay ee dalka shan iyo tobanka bisha may aan kugu jirno ee lagu doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu sheegay in shalay ee markaas aan dad kala fikir dugan hase yeeshee maanta madaxweynaha ay yihiin dad isku fikira siduu hadalku u dhigay kadib markii ee, shir ka dhacay gobolka haasigado uu qayb ka ahaa uu ka hadlay guddoomiyahaasi gobolka gado waxaa kale uu sheegay in arrimaha gobolka gado ay markaas madaxweynaha cusub ay u taallo islamarkaana muhiim ay tahay in lagala shaqeeyo sidii ay usii xoojin lahaayeen waa kan guddoomiye xajeex oo ka hadlay arrintaas
madaxweyne shalay waa kaa waa kala fakar duwanayn laakiin maanta isku fakar baan nahay Een, halkan waxaan isugu nimid saakay waxa weeye inaan idinkaga warbixinno maadaama aan muddo kala maqnayn adduunkana haddee hal meel buu noqday wax kasta oo dhaca waa la iska warqabaa waxaan rabaa marka inaan idiin sheego waddankii soomaaliya oo aad ogeydeen xildhibaannadii aan ku dhisannay meesha la yidhaaha garbaharrey oo aad ku doorateen oo garbaharrey inta la isugu yimid waxgaradkii iyo dhallinyaradii iyo haweenkii iyo deegaan doorashadii xaqaan u lahayn oo aan ku dhisannay ayadoo lagu lagu fadhiisanhaya heshiiskii seteembar toddobiyo toban seteembar toddobiyo toban heshiiskaa la isugu yimid wuxuu ahaa heshiis wax kasta ka hadlahayo ahaa isaga iyo habraaciisaba waxaa weeye nidaamka asaga ahaa borosesku aan marnay markaan meeshii tagnay wixii aad aragteen baa ka dhacay waxaa weeye waa xa- nimankii aan ishaynay ee maamulka kismaayo ahaa oo ninkii axmed madoobaah uu hogaaminahayo oo aad taqaaneen iyo wax allaala wixii wax la qasahayo oo dhan waa la isugu kaaya tegey xildhibaannadii waxaa dhacday lix iyo tobankii xildhibaan hal mar ahaa la laqay hal daqiiqadaha julug ninkii xildhibaanka ahaa baa warqad ka soo saaray sheekh aadan sheekh aadan madoobe guddoomiye arrinta iyada hadday dhacday annaga ambiil baan ka dhiibnay ambiilka asagaana waa noo taagan yahay haddee reer gadana arrinkaas waa ku dhacay taa waa intaas isjijiid fara badan iyo isdaba socod fara badan waxaa dhalatay xukuumad baa waxaa dhalatay madaxweynea la doortay waa la isu yimid baarlamaankii madaxweynihii soomaaliya waxaa ku guulaystay oo ilaahay u sahlay ninkii la yidhaha xasan sheekh maxamed waxaa weeye marka haddaan annagu reer gadannahay waan soo dhowaynaynaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay haddaan reer gadannahay soo dhowow madaxweyne waxaan filahayaa meel kastooo gada ka mid ah iyo meel kastooo soomaaliya ka mid ahba in laga soo dhoweeyey maxaa jira waa madaxweyne si sharciga ku soo baxay waaga hore macaarad ha ka yimaado laakiin maanta macaarad ma aha maxaafidna ma aha waxaa weeye waa madaxweynihii soomaaliya wey saasaan marka u soo dhowaynaynaa ilaa annaga waxaan rabnaa nidaam iyo in ummadda soomaaliyeed dowladnimada iyo hoggaanka ay hesho madaxweyne xasan soo dhowayn kadib waxaa hor yaallo shalay madaxweynihii annagii xasan sheekh maxamuud wuxuu ahaa madaxweynihii soomaaliya waxaa la doortaan u malayn labiyo tobankii baa la doortay labada kun toban iyo labadii wuxuu ahaa nin aqoon-yahan ah oo hay-adaha ka shaqeeyo ama abaabulada xisbiyadii howlahaasi ka shaqeeyu aha oo aqoon-yahan ah iyo danihiisa gaarka jaamacadaha iyo waxyaabahaasi hagaajiya ninkii oday ahaa madaxweyne hadduu noqday muddo afar sano ah ayuu madaxweyne ahaa sida sharciga ah afartaas sano wax badan baa ka hallaabay wax badanna waa hagaajiyey wixii ka hallaabay xasan cidna uma haysan reergado waxyaabahaas hallaabahaya qayb bay ka mid ahayd waxyaabihii hallaabay qayb bay ka ahayd cidna uma haysan shan sano muddo laga joogo iyo madaxweynaha haddana taagnaa isagoo xisbi hogaaminaya macaarada waxyaabaha uu ku haminhayay kollay annaga qayb baan ka ahayn maxaa jira ilaa annaga iyadoo waxba usan noo hagaajin buu naga tegay maanta asagii baa fuulay asagii baa ilaahay u nasiibay asagii baa maanta madaxweyne noqda madaxweyne marka soo dhowow maanta hadday wax kaa qaldamaan haddee annaga reer gada haddaan nahay malihin madaxweynihii aqoon xumay waxa uga qaldameen haddii ay wax kaa waayo aragnimo la'aan bay waxa uga qaldameenna melihin oo intaasaad shaqaynaysay intaasna bannaankaad joogtay maanta wixii kaa hallaabo soomaali iyo annaga waxaan qabnaa inay tahay wax haddee si cad ah inay tahay baan aaminsannaho si kale un wax kaaga hallaabaan mana filayna annaga insha allahu tacaala waana ku soo dhowaynaynaa soo dhowow gobolka waa gobolkaagii horaadna u timid wax badanna insha allahu waad imaan doontaa waxaan rabnaa annaga haddii aan reer gadanna soo dhowaynta kadib waxaan qabno waa inta iyada ah shalay waxaad nooga tagtay arrinta iyadoo qabyo ah habeenkii aad ka tagtay inay ka sii darto ma ahane habeenna meel ma istaageen qadiyaddii jubbaland ninkii axmed ahaa sidii buu carrada u qarribay sidii buu dadkii maaragta ku yahay sidii buu waddankii maaragtay yuu u dilahayaa dadkii sidii buu sharciga u haystaa sidii buu waxa walba halkaa ugu haystaa adoo og oo raba inaad wax ka qabato aad ka tagto maanta haddii aad timid waxaan rabnaa jubbaland jubbaland isuma noolo wayna kala tagtay jubbaland isu nool iyo jubbaland isu hoyanaysana ma jirto caawa baarlamaankaad aragtay oo jubbaland oo tirada intaad aragtay la-eg hal nin oo qabiilkiisa soo doortay oo ama nidaamka dimuqraadiyadda ahaa midnaba ma jiro xoogaal baad u tahay wixii kaa horreeyey cidna kuuma haysato laakiin maanta wixii taaganood madaxweynaha u tahay waxaan rabnaa inaad wax ka qabato waxaan rabnaa inaad u istaagto dad badan dad badan oo socda oo arrimaha gada ka hadlahayo oo habeeniy maalin kursiga intaad kala wareegaysa aankee maaragtay ku sugila way jiraan ama shaati kismaayo ha soo gashadeeno ama shaarar kale ha soo gashadeene waxaa iyagaana waxaan rabnaa madaxweyne inaan kuu sheegna inaysan dadkii gada gacanta ku hayayna aysan ahayn mas-uuliyaddeedana aadan kala xidhiiraynin gada dad aqoon-yahanno ah waxgaranhayo odayaal cuqaal waxgarad dhallinyaro maamul intaba weylaada marka insha allah haddii ilaah yidhaahda soo dhowow waana kugu soo dhowaynaynaa kursigaagii wakhtigaad la wareegtana insha allah waxaan rajaynaynaa inaan sida ugu degdegsiyaha badan inaan ku wada xiriiri doonno insha allahu tacaala marka madaxweyne soo dhowow ummadda soomaaliyeed maanta adaa madaxweyne u ah waanu ku soo dhowaynaynaa insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan ku soo gebagabeeyo hadal jeedintii maalinkii maalinkii hadalka aad jeedinaysay oo ahaa markii aad kambaynka ku jirtay aniga kolley hal hadal baa iga soo jiitay hadalkaasna wuxuu ahaa kala fakar duwanaanshaha waxaa weeye haddaan madaxweyne u noqdo meeshuu ka baxayaa madaxweyne shalay waa kaa waa kala fakar duwanayn laakiin maanta isku fakir baan nahay insha allahu tacaala waddanka adaa mas-uulka ah soo dhowow haddee shaqo iyo wanaag baana kaa rabnaa waa mahadsantiin soomaaliya ha guulaysato soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha israacdo wixii dhib wada allaha qabto wixii khayr wada noo soo dhowaada baafin farxiyo maxamed iimaan waxay baafinaysaa nafise maxamed iimaan da-deedu waa afar jaman jir midabkeedu waa madow dhar waxay xirneyd markii cid ugu wardambeysay jalbaab buluug maarin ah iyo saako caddeys iyo guduud isku jira waxay kasoo luntay degmada warta nabadda gaar ahaan xaafadda siinaay mar dhow ayaa laga keenay gobolka shabeellaha dhexe haddaba ciddii allaalay ciddii aragta waxaa si naxariis leh looga codsanaya inay kusoo hagaajiyaan taleefon nambarada kale ah eber lix hal toddobo afartan iyo labo toban iyo labo soddon iyo sideed oo laga heli karo farxiyo maxamed ama eber lix hal saddex konton iyo kow labaatan lixdan iyo labo oo laga heli karo maslax ama riido darsan annaga ayaa gaarsiin doona insha allah aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay bremier wallet aragtaya maxaa doran bremier wallet waa application cusub oo kuu keenay bremier bank faa'iidooyinka bremier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga bremier waa iska diiwaangelin karaan bremier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga bank ayaad ku xidhan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaa in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda blay storeka ama app storeka anaanka iyo qurucdan ibay kugu jeclaado yaa waaye hibo stayl anigoo habboon toob ahna way kan yaa idinku xaad aheedeen dharka ciida sanadkan innagaa istayl iyo qurux ah arkaalaya adduunyadan haddana dharkimaa ila warramo uhaaya naga tag ha naga kicinina riya raynja waxaad iga kala goysay ma aduu taajiriaad aragtay maye dharka iidaan ugu quruxda badanaan sheekaysahayna aabbo hibo istayl miya maandaayaa kuu sheega uurku baallo maad naqatay aniga haddaan ciidan lii gelin hibo istayl waa iska jiifanaa si aan u nuuro una qurux badnaado anna waxaan rabaa habboon toob waa runtood hibo style waa dhar bilic leh waxaa qaadan kara laba ilaa toban jir sidoo kale habboon toob waa kaala iska arag waxaa qaadan kara toban ilaa labaatan jir waxa ay ka kooban yihiin saako taraaxad boorso sarwaal ookiyaale qurux badan iyo saacad cajaa'ib leh oo smart watch ah haye bal dharka hibo iyo habboon waxa aad ka heli kartaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama qaybta jumlada ee fantastic fashion oo ku taala bakaaraha ama kala xiriir eberle xalshan konton iyo shan toddobaatan iyo afar afartan
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay axaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa muggaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shubo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal doolar bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan doolar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya kood nambarka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan kood nambarka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliyey waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaaya uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba iidah adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
bilicsan fashion
baledkan aanu joogniyo banaadir waa isla ifee bal sheeg cabdullow quruxdii loo baahnay iyo labiskii qarniganiyo waa bilicsan fashion braaf calayk braava kuta mabada waad ii malaysa bilicsan fashion nuur baxa iyo iftiinkeed badana yaa intay kuhure asagaaba dhaldhalaal wehelaahi bilicsan fashion qurux bidhaantiyo tayo bahsana bilicsan fashion gabirti loo geliyaa ilaahow aan la cayuumin
beri inantii gashatee bilicsan qaadataa u ekaa boqorad weliba bannaanka taaldheh beri inanta la siiye isku taagta bilicsan u ekaa barfasoorad b h d wada tadheh inantii la bilaayee reerkeedu buqra ayaa bilicsan loo xiraa muggaasay bil nuuree u ekaataa warka sii badin mayno magagiisaxaad ku fale bilicsan fashion ma wax kalaad ku daree u baahnaa ubadkaagu aad iyo aad bilicsan fashion waa dharka gabdhaha ee sanadkan ciidda ugu quruxda badan waxaana uu ka kooban yahay saako xijaab boorso iyo ubaxa ifaye boqortooyada madaxa surato bilicsa fashion waxaad ka helaysaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama ugu hagaaga cadceed gruub ama waa wicista gaaban labaatan lixdan
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxay inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaxo tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qutumaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar mango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay naftu ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jidhka uu u baahan yahay qamar mango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarketyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
ibs bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta uu ka shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qurama ahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite mastercard haddaad aasiya joogta eshiya aad u socdaasho ama yurub eriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar iled mastercar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale eraboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonch aad ku helaysaan si free ah dalmar ilid mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank dheeman mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doona dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada abahwadaagta la ah i b s bank kulmihii mastercard waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya mastercard waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa midaan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada billaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada billaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo billaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada billaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka billaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxid dhigaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayn tayadooda soomaalaha u codaysa
suuradaad fahmaysiiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha shirkadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida waddada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo labo konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo labo toban iyo labo
mubaarak suber style
muqdisho isla nuurtay magacaa la isku sheegay midkii aad aragtaaba mubaarak suberstel ayuu maanka ku hayaa yaa intaa lagu huraahe minaad qurux maqasho waa dharka mubaarak suber style mubaarak suber style kullay waad maqasheen mataqaan quruxdiisa minaad u jeedo dharka mubaarak suber style muxubbaa ku qabaysa muggaasaad sanrafiyoohe ubad muunad quruxsani suqyada mushaaxu
muddooyinkii u dambeeyey waxa muqdisho iilay waa dharkii u mudnaa weliba u muhiimsanaa mubaarak suberstyle mid lamida ayaan jirin muggay gashato igaartaadu adna la qaadaa ku qabee laakiin xay kuugu taallaa waa heekaa yaryahe mubaarak suber style mar wiilka xirtaa dhaldhalaan midabkiisa muuqiyo quruxdiisa maasha allah bilicdiisa maankaa ku dagaya minaadba saasuu jeceshahay iskama dandamoosatidoo fiirsahee lacag maahee adigoonba mashquulin meel kaleetu ku jaalin mubaarak suberstyle maantaba u doon mubaarak suber style cunugaan loo labisan qandha waa qabahe weliba waa qarqara dharka mubaarak suber style waa dharka wiilasha ciidda sanadkan ugu quruxda badan waa isku joog ka kooban sarwaal suun funaanad iyo jaakado dhowr kala cayna ha ka reebin koofidey ugu labis obadkaaga sida kabtanka gorgorka gallayrka ama baylotiska waa inta nooc uu ka koomo dharka mubaarak suber style waxaad ka helaysaa goob kasta oo dhar lagu iibiyo ama ugu hagaag cadceed group ama wac wicista gaaban labaatan lixdan
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba smarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha baafin farxiyo maxamed iimaan waxay baafinaysaa nafise maxamed iimaan da-deedu waa afar jaman jir midabkeedu waa madow dhar waxay xirneyd markii cid ugu wardambeysay jalbaab buluug maarin ah iyo saako cadeys iyo guduud isku jira waxay kasoo luntay degmada warta nabadda gaar ahaan xaafadda siinaay mar dhow ayaa laga keenay gobolka shabeellaha dhexe haddaba ciddii allaalay ciddii aragta waxaa si naxariis leh looga codsanaya inay kusoo hagaajiyaan taleefon nambarada kale ah eber lix hal toddobo afartan iyo labo toban iyo labo soddon iyo sideed oo laga heli karo farxiyo maxamed ama eber lix hal saddex konton iyo kow labaatan lixdan iyo labo oo laga heli karo maslax ama riido darsan annaga ayaa gaarsiin doona insha allah
mudanqalanjo stayl meel kastoo waddankeeniyo muqdisho isla guuxda mahadnaq farxad iyo mashxarad baa isla yeedhay yaa mashxaradduna xay ahayd ma aroosaa jira weyn waa mudanqalanjo staylla iga dhaaf murankaaga muggaad sheegta mudanqalanjo stayl maankaa i gadoomay maxaa jira yaa dhar ka qurxoon mudanqalanjo stayl oo gebargashahayso sanadkaa maanaa arkay gabadhii muhiim ee miisaan kule reerkooda mudanqalanjo stayl maanta loo
gabagabada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saaraad ee hadarsan magaalada muqdisho ee nasa soo gaarna saaxiibyaal hogaamiyaha xisbiga mucaaradka cuud faysal cali waraabe ayaa waxa uu hanjabaad hawada mar kale u mariyay madaxweynaha maamulka somalilan muuse bihi cabdi dib shaan munaasabadii shalay hargeysa ka dhacday ee lagu xuseeyey kuwa soddon guuridii kasoo wareegtay markii somalilan markaas ay goongoosudkeeda ku dhawaaqday siday tobanka mayn shalay ahayd si weyn magaalada looga xusay iyo gobolada maamulkaasi somalilan ka tirsan ciise cali waraabe ayaa sheegay in arrimaha doorashooyinka muhiim yihiin in saddex iyo tobanka nofembar oo ah waqtiga kan dambaysta in doorashooyinkaasi ay ku dhacdo haddii la caweysanaya madaxweynaha ay isu aqoonsaneen inuu yahay madaxweyne somalilan maamula dhinaca kalena wuxuu sheegay in muhiim ay tahay in laga wada shaqeeyo midnimada ah iyo isku duubinada dadka ku dhaqan caasimadda hargeysa ee somalilan
doorashada noo qaba doorashada noo qaba war waad qabanaysaa wallaahi waxa lagugu soo dhici doonaa gurigeed ku ridaa lagugu soo dhici doonaa haddaad sagsaakeysa maanta beriyey xasan xasan xasan xasan sheekh buu beriyuu lahaa xasan sheekhow bannaanka naga mar buu lahaa bannaanka naga mar war waataynu bannaankii naga maray afweynu ka adkaanaye somaliland adigii qayrkaaga oo intuu kursiga fadhiisto aan wadi garanayba halkaa ina joojiyo walaalayaal waxaan sheegayaa ragga leen soomaaliya nadaah war soomaaliya ma jirta innagaa isdhignay halkaa innagaa isdhignay shan sa- shan- soddonkaa sannadood maalintii aynu dalka xoraynay ee shacbiga xoreeyey iyagoo soo guuriya oo soo baxaya xarqar ka imanaya ayay dagaal sokoeye rideen iyagoo dadkaynu gaajoonaya ayay haddana afar iyo sagaashankii aan dagaalayna ku rideen ma to- sa- ab- ee, ninka la yidhaha maxamed xaaji ciyaar ciga haddaanu inoo imanna hargeysa way kala qaybsanaan lahayd waa kii inaga xoreeyey dadkii jabhadda samayn kari waayey ee isaaq oo baaba'ay oo dibadda jooga oo dibadda ku kaajiya isku haystay dushooda waa kuwii isku haystay waa kii inaga xoreeyey walaalayaal ee doo- inoo sameeyey distoorka ee inoo sameeyey magaranaysaay baad xusbiyada badan waynagu soo noqdeen walaalayaal toddobiyo labaatankaa sannadood ee ilaa lix iyo toddobaad ka dhacay ragga maanta kursiga ku fadhiya dalka somalilan yur yur yurtaasaanu ka haynin marka laga bilaabo tuur marka laga bilaabo kabahay kala baxeen marka laga bilaabo lagu xigsiyo cigaal waxay badeen waa ogeydeen riyaalo waa ogaadeen waxay badeen siinaayo waa ogaadeen waxay la dhaceen shanshaaniba la dhaceen maantana waxay keeneen inay yidhaahaan waan idin baabiininaayo waan idin baabiina urayar baan soo saarananaayo markaasaanu haddana ku noqonayna maynu ka yeelnaa doorashadu ballamaha la sasabi maayo ina bixi miyanu sasabnaa waryaale miyanu miyanu ka baqaynaa walaalayaa doorashada noo qaba doorashada noo qaba war waad qabanaysaa hadduu qaba waa haddaad haddaad isleedahay haddaad isleedahay muusow dabagale iyo iyo nuux baa dadka ku qaban doona jamaahiirtaasa qaban doonta wallaahi bilaah wallaahi wallaahi waxaanu kuugu soo dhacayna war wallaahi waxa lagugu soo dhici doonaa gurigeed ku ridaa lagugu soo dhici doonaa haddaad sagsaakeyd war mee xaq buu leeyahy komishankii komishankeeni komishanka inuu baadhis geliye waryaa ma komishan la baadhada aragta ma komishan la yidhaha hebelo iscasil baa aragta ma waxaad maqlay wasiir hebelo xus baan kugu soo saaray ka bax baan iscasil ma taqaana bal urur haduu furiyo haku ka dhigiyo muuse biixi wuxuu samaysay somaliland gaarahe xuduuddeeda haynoo soo sheego xuduudda somaliland muuse biixi xuduuddiisa hanoo sheego kuwa kuwa ku xeeraysan kuwa ku xeeraysan inuu shihaarkeer ka qaataa wuxuu ina gaarsiiyey maanta muuse biixi ina mataqaanay kursiga maqaana dir waqooyi loo bixiya xamar ayaa ka qiimo weyn maanta wasiirka somaliland dalkii baa loo nacay wallaahi waa loo nacay muuse biixi wallaahi ha nicina walaalayaal dalkiina ha nicina dalkiina ha nicina muuse muuse iyo kooxdiisa waynu ka horaysayna walaalayaal waynu ka ceshayna walaalayaal waan ka difaacayna walaalayaal maba ku baryayna maynu barina walaalayaal maanta waa ogtay dadkayni mujaahidiinta aad maxamed cali carruurtiisa way gaajoonaysaa xaaskiisa wuu gaajoonayaa har- haragwaafi ma haysaa dadkiisii idir cismaan waa kanoo halkan buu joogaa bal waxay ku darsadeen labada nin ee korneeled eh waanu bedelaynaayo waxay urray noqonayaanoo wallaahi idinkaa noqonaya baagamuudna noqonaya annaga urra noqon mayna ilaa camar idinkaa noqonaya war waynu iska celinna walaalayaal faqas baynu iska celin ma muuse biix baa inaga adkaanaya waar foqaysa oo iskamaynu adkaan ina biixmuu inaga adkaanaya diyaargarooba hadduu doorasho dhigi waayo doorashood ha dhigi waayo in uu dareeri waayo diiwaangelinta keeni waayo uu ka saari waayo baalas wuxuu sameeyo heedhe waynu isuhurannahaye diyaargaroob walaalaya diyaar shaqa u baahantii biyo ma haysata biyo ma haysataan toddobaatan milyan oo doolar baa laynagu siiyo iyo biyo hargeysa ku sameeya toddobaatankii milyan xaggee qabteen waa la cunay soo maaha wax damboo la cuniyaa ma jiro boqomad soomaaliad umaynu dagaalamin in yaroo taajiriinaya intayna kaloo baksada maynu u dagaalanay taas maynu ka aqbalinaa askarteennaynu gaajootay maan ka aqbalinaa booliiskeennu gaajooday maan ka aqbalinaa korneelkeennu mushaharka iska bixin kari waayo maanu qabanaynaa inuu kirada iska bixin kari waayo haddaba waxa weeyaan dadka mustaqbal bay u baahan yihiin koox yar u baahneed maanta danna ma jiro dadkina wuu kala qabaa'il wuu kala baxay waxaana qabiilkaas ka imanaya waa madaxtooyada waxa ka markhaatiya xildhibaanadan soo saaray xildhibaanadan soo saaray ee kuwa afti sana beesha madaxweynaha maalintii bay ugu dambaysay kowgiisii u saaray biil u soo saaray waxaanaana qabiya lahayn oo maanta maskaxda ku jirta muusa ma jirto walaalayaal haddii maskaxdiisu qabiil la tagto dee madaxweyne buu inoo noqonaya haddaba waxa weeye wax doorashaa qabto kubani maynaynu doonala tartan waktigeeda haku dhacdo dadka leedahay waa ku soo saarnaa cilma soo saari kartid sharci baa lagu soconayaa haddaa sharciga ka soco weydina madaxweyne ma jirin halkaas dadka baxaysa insha allahu tacaala somaliland ha noolaato
gudahaana barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacraada dalsani magaalada muqdisho akheyartan dhegeystaha waa naginta